إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warkeena duhur ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka dardaarmay in allah loo baryo loona duceeyo muslimiinta falastiin ee gumaadka ba'an kala kulmaya yuhuudda howlgallo qaraxyo u badan oo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qayba ka mid ah magaalada muqdisho khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaal beeleedo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka kanaalka wararkii alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaro ay askarta dowladda federaalka dhigteen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ehelada askari ka tirsan dowladda federaalka oo dhaawacmay ayaa sheegay in wiilkooda la dayacay kadib markii lagu shaqaystay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay mootooyin lagu qabtay muqaadaraad iyo waxyaaba halis ku ah caafimaadka oo raashin dhacay ka mid yihiin qodobadii warka ayay intaasi ahaayeen waxaad dhegaysan doontaan goordhow iyagoo faahfaahsan insha allah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka dardaarmay in allah loo baryo loona duceeyo muslimiinta falastiin ee gumaadka ba'an kala kulmaya yuhuudda muxsin xasan ayaa ka waramaya ducadu wax sahlan ma aha atahza'u bidducaa'i wa tasdariihi wamaa tadrii bima facala adducaa'u sihaamu lleyli laa tukhti walaakin lahaa amadun walilaamadun qidaa'u
sheekh maxamed ismaaciil oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada waqooyi ayaa ka hadlay xasuuqa wuxuushnimada ah ee yahuuddu ku hayaan reer falastiin sheekha oo kelimad kooban ka jeediyey kulan looga hadlaayay arrimaha kasoo cusboonaaday falastiin ayaa sheegay ducadu inaysan ahayn wax sahlan isagoo si gaar ah culimmada oo sida dhaxalkii nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam usoo jeediyey inay salaatuleylka ugu duceeyaan walaalaheenna reer falastiin
walaalaha muslimiinta ah meel kastoy joogaan waa dareemaynaa dacfiga maanta ina haysto eh waxaan rajaynayaa dareenka aynu maanta la wadaagayno walaalaheen in ilaahay subxaanahu watacaalaa macooda ina yeelo oo dhibtay gaadha iyo nasrigay helaanba ilaahay inala wadaajiyo waxaanse ku dardaarmayaa culimooy markaa salaatuleylka u kacdaan ilaahay ha la baryo ducadu wax sahlan ma ah atahza'u bidducaa'i wa tasdariihi wamaa tadrii bima facala adducaa'u ducadu wax la sakrado ma aha sihaamu lleyli laa tukhti walaakin lahaa amadun walilaamadun qidaa'u yahuudda ayaa tan iyo markii uu bilaabmay howlgalka duufaanta al aqsa oo galay isbuucii afraad ka wada dhulalka ay muslimiinta leeyihiin gaar ahaan magaalada khaza iyo hareeraheeda duqaymo gumaad wadareed ah maamulka yahuudda iyo maraykanka oo isdhinac taagan ayaana hal habeen ku dilay isbitaalka almicmadaani ee ku yaala magaalada khaza kun qof oo abriye ah una badan dumar iyo caruur iyo bukaanno isbitaalka xaaladooda caafimaad lagula tacaalayay dagaalo qaraxyo u badan oo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayay habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qayba ka mid ah magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta xalay ka fuliyeen xaafad igadabageey ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta lagu soo tababaray dalka elitariya askarigaas ayaana lagu magacaabi jiray iimaan cali isla muqdisho waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen hoyga guddoomiye laameed ka tirsan dowladda federaalka ee degmada dayniile waxaana lagu magacaabaa cabdiraxiin inta la xaqiijiyey sarkaalka la beegsaday iyo askar ka mid ahaa istaafkiisa ayaa dhaawacmay gurigana waxaa soo gaaray burbur xoogan isla magaalada muqdisho waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa agagaarka hoteelka madiina ee degmada xamarweyne qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay afar askari isla wararkii muqdisho waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku yaala agagaarka warshada taraq iyo sigaarka ee magaalada muqdisho khasaare isugu jira dhimisho dhaawac ayaa ka dhacay ayaa ka dhashay dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gobolka shabeellaha dhexe waxaa ku fiday dagaallo u dhexeeya qabaa'ilo soomaaliyeed oo halkaa ku diriraya dagaal beeleedyo ka dhacay jowhar waxaa laga helayaa tafaasiil dheeraad ah dagaal khasaare sababay oo laba maleeshiya beeleedyo saacadihii lasoo dhaafay ku dhex maray deegaanada tugaarey iyo gaashaanle ee hoostagta degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo haatan ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi balse labada dhinac oo halkaasi ku dagaalamay ayaa kala sheeganaya midba midka kale inuu halkaasi khasaare ku gaarsiiyeen waa kuwan iyagoo midba midka kale ka sheeganaya guulo maanta dhibka waxaa keeni marka beertii iyada aheyd sameeyeen dad beerahooda iska joog inay xabad kasoo dabagamaan si taas aheyd waa loo dulqaadi haddana waxay kusii xijiyeen doon oo sorarti oo joor u socoto inay daymo sama markay sii dhaafiyeysa haddana xabad kusoo kusoo celiyaan dhinaca labada dhinac dhinacan oo birig oo iika xagooda ee waxaa la sheegaa inay shan ruux ka dhimatay iyo wax oo dhaabac e anaka xagayna hal wiil dhaabac iyo hal wiil oo dhimasho e intaasa un ka jirta meesha dagaalka hadda waa goos goos waaye labada dhinac qoonka hayno abarasheek soo haysay oo iyada ka dhimatay halka dhimata unu kaala kasoo qaadni haddaanan deema samasiini wixii dhibkeeda iyada qabta unu kada sheegi karin anaga wax khasaara nagu soo gaari ma jiraan dagaalka waxaa ka bilaabi karaa ayaantan socoyaas ahay tan iyo markii xasan sheekh la doortay waxaa kor u sii kacay dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka waxaana lagu eedeeyaa in dowladda ay ka dambeyso wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinaya waxaa isa soo taraya askarta dowladda federaalka ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo saacadihii lasoo dhaafay deegaanka balafalaay ee wilaayada islaamiga ee baay lagu soo bandhigay askari kasoo goostay dowladda federaalka sulaymaan isxaaq cabdiraxmaan oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inuu ka mid ahaa ciidamada boolis militaaro ee ka howlgala magaalada muqdisho isagoona sheegay in lix bilood oo tababara uu kusoo qaatay dalka uganda deedna la keenay muqdisho si uu halkaasi uga sii shaqeeyo sulaymaan isaaidra marowkoy askari ahay boolis militari yahay ciidanka mahaayeen uganda tababar qaadeen oo hamarka shaqeeyeen ahay uganda dibadoodta ka maqnayni hamarana nisheeni hamar haddana goobtoo shaqeeni meel dhataga shaqeeni inta kadib ani arantii humaati meelana ka jaroonteen meel halasaata ogaadi siyaa markan haasoo ka bahsadeen dibilood ee ka maqnayni tababar oo gaalana siyaasoo qaadadaani lana dhiibayaa lana bugdhawaa lana roorsiyaa tababar saasee ka qaadan oo ugandhesna siyaa meelasa tababar ka qaadan garoonka lano deji sidoo kale isu soo dhiiba sulaymaan ayaa sheegay in markii uu ku biirayay dowladda federaalka uu isku arkay ilowshiyaha salaada isagoona xusay in qaad qaado lagu dhahayo balse lagu dhahin tuko gian meelsay ka biiray iyo horta salaad inka dambeyti diintii hilmaamuhu anagadi salaadii hilmaamo anagadi markan jaadkan iyo si aan gurigan kimaaliga soo lahay ana dadka dhaca lahayay jaadkan ana kacaaman lahay leeb firinjeka jarameelan oo ilaahay dhanijeen toosan dhammahayna salaadii dhan horta dhini ku bati booskii salaadii jaadahayn gali jaad qaadoy warkaare laakiin salaad tukimee ka dhaw jaad qaadoy sigeer qaadoy warkaare laakiin salaad tukimee ka dhaw ugu dambayntii sulaymaan ayaa baaq u diray saaxiibadiisii ay safka dowladda federaalka iskula jireen isagoona u sheegay inay isaga soo baxaan safka dowladda federaalka
ma aragno walfaylantinkaayna suukanagadan milasimfayle sababtee ilaahiga iyo diinta intadahaa suurkafayle male milasaylanka jarowna aniiba ogahna salaad isoo ngorta matijaabiyo marka mayba faringaga reeba lahay hasuu ku baha ilaahay dartiisan ku baha musoonka toosan ay naqdo salaadin isoonkin ay tukudo jaadkan in sigaarkan in balwadan in walaan oo kunkeesan galooba oo waadlan siyaanee jaad leelkeelo ee isu dhaafay meelisay ah ku bayoolaa farintasaan reebe tan iyo fashil dagaaleedkii xasan sheekh waxaa isa soo tarayay askarta kasoo baxaysa safka dowladda federaalka iyagoona isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaro ay askarta dowladda federaalka dhigteen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose warbixinta isdaarkaasi mahad cubeyd ayaa iigaya alkataayib al ikhbaariya ayaa shalay galabkii baahisay muuqaal kooban oo soo bandhigaya weerar ay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaaro dhigtay duleedka degmada afgooye muuqaalka ayaa lagu arkayaa ciidamada dowladda federaalk oo markii ay xabaddu bilaabataba iskaga firxanaya goobta dagaalka intaas kadibna waxaa in muddo ah ceyrsanaya ciidamada mujaahidiinta ilaa ay daal awgii la ordi waayaan askarta dowladda federaalka kaamirada alkataayib ayaana soo qabanaysa askar badan oo orodka gabay kuwaasoo mar kufaya marna kacaya rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay jihooyin kala duwan uga imaanayso qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu arkayaa meydka askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee isbaarada dhigtay meel u muuqata magaalada afgooye kuwaasoo sidii xabad loogu ceyrsanayay la arkayo ayagoo orod ku gelaya magaalada gebagabada muuqaalka kaamirada alkataayib waxay soo qabanaysaa ciidamada mujaahidiinta oo ku laabanaya halkii ay kasoo duulaan tageen maadaama ay gaareen hadafkii ay u soo baxeen oo ahaa inay la dagaalamaan isbaarada loo dhigtay dadka socotada ah ee iskaga gooshaya gobolka shabeellaha hoose iyo kuwa kale ee la deriska ah ehelada askari ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacmay ayaa sheegay in wiilkooda la dayacay kadib markii lagu shaqaystay zakariya cumar ayaa faahfaahinaya askarigan oo lagu magacaabo cumar cabdulaahi xasan islamarkaana ku dhaawacmay iska hor imaada dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwo macamuusley ah ayaa waxa uu si gaar ah askarigan kaga tirsanaa ciidamada biliis militaria ee ka howlgala magaalada muqdisho ehelada askarigan ee dayacday dowladda federaalka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay dhibaatada uu wajahayo wiilkooda waxaana ugu horeyn hadlay hooyo xamiita kalar oo ah hooyada dhashay askarigan ee dayacday dowladda federaalka anugu hamiiday yuusuf kalaro ariikey ilaahay amarsheey dowlada haayi walahadeeri dowlad hageewal hakadeeri isbitaala shambir hakajari ilaahay maqaadiridiis ana oo baydhawo kukooyi ilaahay maqaadiridiis wal anahaysad an lahayn ya banaankun lahay inkutuuri islaan abuwaliku dul saarana walan hada dhareersataanka awooda malee madiifiya way weel fadaayi haddii ilaahay maqaadiradiis bannaanka lahay inkutuuri cumar cabdulaahi xasan sidoo kale waxaa iyana warbaahintan la hadlay qaar ka mid ah ehelada askarigan iyagoona sheegay in dowladda federaalka ay ula dhaqantay wiilkooda qaab aada u falxun intii uu caafimaad qabay keliyana ay ku shaqaysatay ilaahay ha ka cabsato dowladda dadka masaakiinta ninka hadduu oo fiyow yahay waa la rabaa hadduu oo wax soo gaaro cid danaynays ma lahan taas waa suurtagal ma ahan dowladdu waxaan ku codsanaynaa in ay dadkii u shaqaynayin ay daryeelo taas ayaan ugu baaqaynaa boolis militar waay oo wiilkan taliyiisa markaa wacay anigaa wacay qofkan hataa ma wacay nambarkeygaa ku wacay waxaan dhahay walaalow wiilkan dhibaa soo gaareen aadaa taliyiisa aa dhahay inaa warkan ka hadashiyaa lagaa rabaye maxaa ugu waanaa dhahay inaa oo daba imaatid maxaa wiilka waraysa hataa intaa ka qaadid maxaa u dhihi waasaa dhahay wiilkan dhibkiisa saan waaye yaa waxaa u dhahay abaay waa mashquulsanaa markaa jaanis salaanaa imaanow jawaabteeda ka dhigay ilaa ay haddana ima soo wicin yaa wiilka hooyadiis waa tan garabkee fadhis waa walaasha igu weyn ilma habreedaa nahay waxay kala ogdahay male qof masaakin oo ilma aqoon korsinaysa waa iska beeraley oo iska tabaryar waxay haysatoo awoodda ma lahan shalay markaa dhahay wiilka dhayitaankiis beri waay maxaa haysaa markaa dhahay waa iska ooysi meeshaan ooyin la fadhiistay igu tiri waxaan fara ku haaya ma lahan marar badan askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaallo ay galeen ayaa waxa ay warbaahinta ka soo muuqdeen iyagoo ka cabanaya dayaca ay ku samaysay dowladda federaalka islamarkaana intii ay caafimaad qabeen ay aada u danaynaysay dowladda federaalka markii ay waxyeelo soo gaartayna ay cidna isweydin halka ay ku dambeeyeen iyo sida loola tacaali lahaa xaaladda caafimaad ee soo wajahday halka warkaanaad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay mootooyin lagu qabtee muqaadaraad iyo waxyaaba halis ku ah caafimaadka oo ay raashin dhacay ka mid yihiin sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed sheekh cali wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa saxaafadda u soo bandhigtay gaadiid mootooyin ah oo lagu qabtay muqaadaraad iyo waxyaabo ay ka mid yihiin cuntooyin dhacay oo ay qaybta faayadhoorka ka soo aruuriyeen xarumaha ganacsiga qaarkood iyadoo la ilaalinayo badqabka maskaxda bulshada iyo caafimaadka guud ayay wilaayada gacanta kusoo dhigtay mootooyinkan iyo muqaadaraadkii saarnaa oo iskugu jiray xashiish iyo qaad iyo waxyaabo kale meel dulata kuunya barrow ah ayaa lagu gubay mootooyinka shanta ah iyo maanduuriyaasha tallaabooyinka noocan ah waxay caan ka yihiin wilaayaadka islaamiga ah gaarigii lagu qabto muqaadaraad waa la gubaa sidoo kale mar walba ganacsiga laga ilaaliyo raashiinka dhacay iyo daawooyinka halista ku ah caafimaadka waxyaabaha maanka dooriya ee mamnuuca ka ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay caadi ka yihiin meelaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye dowladda federaalka ayaa kenya kula heshiisay in ay dalka keeni karto qaad iyadana la siinayo kalluun sidoo kale waxaa heshiiskaas la mid ah la gashay etoobiya warkii aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa